magaalada muqdisho weliba la ka gebagabeeyey tababar ka saabsan koranqaadowka hal abuurka walhasaarowka aanada kaasani ay qaban qaabaday wasaaradda hanaanada howlaha dhertio daaq ee soomaaliya weliba sidoo kaliya wasaaradda kaaladaasay ururka horumarinta beeraha ee jaamacadda arabta welibana tababarka ashararka biyayay khabiiran dhalada dalka suudaan hanakumaday ku-faa'idaystayaalka tababarkanan kureen ku hadli walyaabayo ku kororsan tababarka inta maalmood isu dareeri wax badan ayaana ka faa'iidnay oo nooga baxay aynan horey u ogeyn ama aynan yacnii barashadeeda ama aqoonteeda aynaga midooweed haddaan ahay shirkadda ano u hadlaya shirkadda som milki wax badan ayaa nooga baxay anoo afka shirkadaasi ku hadlayo muhiimadda ugu weynna waxa waaye naantay ninkii caano damba ka hallaabaan haddii waxa waaye waa asagaiyo doqonnimadiisa wasaaradda jaamacadda carabta dadkii ka socotay daa'irada runtii wixii enerji hayeen waana siiyeen marka annakayo dadnimadeenna waaye hadda inaan la wareegno aad iyo aad baan u mahadsantihiin barnaamijkan oo kalena waxaan rajaynayaa in laisii wado weliba sidoo kale inisha ku hadalay tababarka xiriiryaha ururka horumarinta beeraha ee jaamacadda arabta ee soomaaliya cabdinaasir cumar cusmaan iyo madaha istaatistikada beeraha jaamacadda arabta cabdulaahi cabdiqaadir lasoo bandhigay ilaa iyo toban nooc oo caanaha loo bedeli karo iyadoo la isticmaalayay qalab aad iyo aad u fudud oo mataqaanaa cid walba oo mataqaanaa ay heli karto suuqa ay kasoo iibsan karto run ahaantii tababarkan waxaa suurogeliyey dadaal ay bixisay xafiiska beeraha ee jaamacadda carabta xafiiskan marka juhdiga uu bixinaya waxa uu ahaa sidii loo horumarin lahaa sektorka caanaha sidoo kale sidii loo bari lahaa saqaafadda soomaalida loo soo gelin lahaa inay dadku isticmaalaan productska kala duwan ee caanaha ilaa toddoba ilaa lix toddoba nooc oo jiis isugu jira iyo batter iyo iyo yogad baa meesha lagu soo bandhigay waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalk ee soomaaliya khaasatan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda beeraha xukuumadda federaaliga soomaaliya ee aan la shaqayno traininka maxaan ku yihahdaa waa tababar aad iyo aad u fiican ayuu ahaa tobankii maalmood wax badan ayaa laga faa'iidaystay xitaa shirkadaha wax soo saaro oo ay ka mid yihiin maxaan ku yihahdaa yogarta soo saaro malab iyo oog iyo kuwa la midkaa iyo kuwa kaleba waxay arkeen de hadday wax ka qaldanaan jireen wabay wax badan bay maxaan ku yihahdaa ka barteen agaasimaha waxada caafimaadka ee wasaaradda xanaanada hoolaha dhertiyo daaq ee soomaaliya doctorisa shariif cali cilmi iyo gabagabadii xirti tababarka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa iska kaashadeen munadam alcarabiya litanmiya zaraaciya inuu barnaamijkan noo qabsoomo sidaa la socotiin afartan qof ayaa inta lagu tababaray isbuucii lasoo dhaafay labaatan gruub labaatan gruub ah iyo labaatan gruub ah intaasna waxaa lagu baraya marka in ka ganac sare loogu qaado ka ganacsiga caanaha iyo waxsoo saarkiisa ayadoo maxaa la dhahaa fikirka iyo caqliyadda aan hadda anaga aan ka qabno caanaha iyo ganacsiga la bedelay ayadoo caanihii siduu hadda sheegay doctor ustaas xasan in maxaa la dhahaa lix borodhagti iyo ka badan caanihii laga soo saari karo anoo matalayo oo wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka ugu sareeyo xanaanada xoolaha ustaas xasan eelaay waxaan leeyahay shirkeena maanta wuu noo xiran yahay tababarkan oo dareeri muddo siyeed maalmoode ooay ku qeyb galeen ganacsatii iyo shirkadaha saraw aanada iyo waliba ku faa'iidaysaday ku dhowaada afartun qofa